bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan heesi horba ad noo maqashaanba waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacraadiha dalkan ee magaalada muqdisho
warkaalkaalekaalekaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoogiyo weysinaa infajigan ayaa laga rabaa
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeenimo isna ay sii baxayso talaada ayaana soo gelaysaa taariikhdan waxa ay ku beegan tahay saddexda bisha koowaad januari sanadka laba kun laba iyo labaatan qodobada iyo macluumaadka caawa barnaamijka wareegga wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qaadan doono idinkan aad ku dhegeyso doontaan hadduu eebah raalli ka noqdaan waxaa qayb ka noqon doona magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya gaar ahaan teedhada afizone waxaa maanta si rasmi a ugu daafurmay shirka golaha watashi qaran uu markaasi shir guddoomiyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayna ka qayb galeen dhammaanba madaxda maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir shirka waxaa looga hadlayaa arrimaha doorashooyinka amniga dardargelinta iyo sida loo sixi lahaa qaladaadka ka jira hufnaan la-aanta doorashada waraasi xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya hanaanka ay ku bilaabeen oo si weyn loogu muujiyey qeeladhaan iyo walaa xoog leh haddaba shirka maanta ka furan muqdisho rajadiisu halkeeb ay la eg tahay in shirka uu miro dhalo maxaase laga filan karaa dadka halkaa ku wada suganaya madaxda maamul goboleeda aragti ahaan ma ka midaysayihiin qodobadaha marka loo eego waxyaabaha ninba gaarkiisu u wato uu doonayo in miiska la soo saaro ee lagula fuguro barnaamijkeena wararka ugu dambeeya shirkaas ayaan soo gabi doonaa saaxiibyaal iyo macluumaadka arrimahaas ku gadaaman sidoo kale barnaamijka caawa waxaa qaybka noqon doona kugu soo baahin doonaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan weli waxa ay ka taagan xaalad aan degnaan aan degnayn kadib markii halkaas ay ku dagaalameen ciidamo ka tirsan maamulka hirshabelle iyo kuwa markaas horkacayo sarkaal lagu magacaabo nuurdheere iyo jenaraal xuud ciidamo daacad u ah haddaba halkaas dhaqdhaqaaq culus ayaa ka socda jenaraalkasu wuxuu leeyahay waxaan dhisaynaa maamul ka madax bannaan hirshabelle
hiiran state baan dhisanaynaa waa gobolkan waa gobolka diima waa gobol soomaaliya oo dhan ay taqaano waa gobol innaba aan la hor istaagi karin soddonkii sanana hoos ugu socday
waraysi ku saabsan ayaad maqli doontaan jenaraal xuud aan la yeelnay wararka ugu dambeeya oo faahfaahin naga siinaya cabashooyinka uu ka qabo maamulka hirshabelle iyo waxyaabaha uu tabanayo wadahadalka haddii macquul tahay halkaas uu ka bilaabanayo wararka ugu dambeeyey magaalada beledweyne ayaan soo gubi doonaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona taliyaha qaybta toddobiy labaatanaad ee ciidanka xooga dalka jenaraal tare dishane shir jaraayadu ku qabtay magaalada beledweyne wuxuu sheegay in ciidamada xoog dalka ay iska difaaci doonaan cid alaala ciddii weerar kusoo qaada islamarkaana ay ka horteegi doonaan shirkiisa jaraayadu arrimahaas uga hadlayo xaaladda magaalada beledweyne ayuu ku faahfaahinayaa caawa wareega ayaan kusoo gubi doonaa sidoo kale waxaa barnaamijkeena qayb ka noqon doonaa
dalkeena ka badbaadinaa gacanta ku gacan reer mas-uuliyiinta soo james iminka xulow dhiibis dadkuunbay sii fugeynaya cunfiba dhaleen distoorku soo noqon kaya doorashada madaxweynaha haddaad distoorka ilaan weyday ballan waxaan kugu qaada inaad hal habeen aad madaxweyne sii ahayn tony four hours adoo musabiixi
waa hogaamiyaha xisbiga ucid ee somalilan faysal cali waraabe ayaa eedamo waaweyn u jeediyey madaxweynaha maamulka somalilan muuse biihi cabdi isagoona sheegay sidaad maqasheenba haddii uu qaban waayo doorasho wakhtigeeda ku dhacda uusan madaxweyne ka sii ahaan doonin somalilan wararka ugu dambeeya shir jaraadadu oo qabta arrimahaas uu kaga hadlayo ayaan barnaamijkeena caawin kugu soo baahin doonaa al-shabaabna waxaa la sheegay inay weerar ku qaadeen fariisame ciidamada kenya ay ku lahaayeen deegaanka laamu ee gobolka waa markaas waqooyi bare dalkaasi kenya waan soo gabi doonaa saaxiib yaal sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland waxa uu maanta gaaray deegaanka markaas dagaaladu ay ka dhaceen ee ka tirsan sool iyo markaasi nugaal waa markaasi sanaag halkaas oo ay ku wada dagaalameen beelo walaala ah qodobadaasi wix soo kordhacaaw ayaad maqli doontaan saaxiib yaal axmed cali maxamed axmed jaadi ayaa barnaamijka farsameynaya cabdinaasir maxamed maxamuud ana barnaamijka idinla socodsiin doona soo nasaare kusoo dhawaada
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii la soo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo demdemtii daryinkii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samiir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
waa hagaag saaxiib yaal habeen wanaagsan ayaan hawdni kaleyahay barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac cadaadiyaha dalsina magaalada muqdisho ayaad dhegaysanaysaan qeybaha ugu horreeya barnaamijkeena caawa ayaan gudagelinaa qodobo kala duwan hordhaca barnaamijkan aad kusoo maqasheen ayaa inoo soo socda waxaase ku bilaabaynaa saaxiib yaal muqdisho oo markaas lagu wada sugan yahay ina joogaan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble siyaasiyiinta soomaaliyeed guud ahaanba isha waxaa lagu hayaa shirka maanta ka furmay teenada afizon ee muqdisho kaas oo looga hadlayo arrimaha ku saabsan doorashooyinkai dadeeglinta ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaana guddoomiyey shirka golaha waatashi qaran waxaana ka qaybgalaya dhammaanba ama ka qaybgalayba anraade madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir madaxweyneyaasha maamulada puntland jubbaland galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho shirka ayaa intuu socda waxaa diiradda lagu saari doonaa amniga iyo dardargelinta doorashooyinka daafurnaanta iyo jaangoynta markaasi xilligaa lasoo gebagabeynayo doorashada golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya oo markaas weli aan caymneyn waqtiga lasoo gebagabeynayo iyo sida markaasi loo sixi karo qaladaadka ka jira haddaba shirkan uu ku baaqay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble imankana ka furmay magaalada muqdisho ayna ka qayb galeen madaxda maamul goboleeda gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa si weyn isha loogu hayaa natiijada ka soo baxda iyo sida markaas la iskugu waafaqi doono waxyaabaha markaasi la isku hayo ee ku saabsan doorashooyinka iyo sidii markaasi loo sixi lahaa maadaama ay ka yimaadeen qaladaad waaweyn oo markaas siyaasiyiinta daniya arrimaha soomaaliyana ay walaa xoog leh ka muujeen ururada bulshada rayidka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayagoona markaas lagu tilmaamay doorashooyinka ka socda madaxda maamul goboleedyada ama maamul goboleedyada ay ahaayeen kuwo markaas si weyn dadka ay ula yaabeen maadaama musharaxiinta inta badan aysan tartan adag aysan gelin taa beddelkeedana kuraastaha inta badan loo xiro oona waana halka ay qildhaantu ay ka bilaabatay sida markaasi daafurnaala'aanta doorashooyinka ay ku bilaawdeen tan golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya inkastoo ti aqalka sare lasoo gebagabeeyey gebi ahaantedba haddaba shirkan waxaa ka horreeyay khilaafka u dhexeeya madaxda dalka ee sida wasaaraha iyo madaxweynaha madaxweynaha ayaa maan asna ku baaqay shir kan la mid a si looga wada tashto hanaanka doorashooyinka hase yeeshee gebi ahaanba shirkaas ayaasan u muuqan in uu markaasi furmayo maadaama madaxda iyo idil ay ku sugan yihiin muqdisho ayna ka qaybgaleen shirka uu iclaamiyey ra-iisul wasaaraha waxaan la soconaa oo dhegeystayaasheena xasuusinaa in shirkan uu horey u qaadacay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen uu sheegay inuusan ka qaybgelin maadaama qaladaad ay ka jireen guddida doorashooyinka markaasina habraacyadii ama hanaankii loo kala dirina ay si weyn maamulkiisa u sulogay waxaana sidoo kale aamusanaan uga baxay madaxda maamulada hirshabelle iyo galmudug oo aan mowqifkooda caddeen islamarkaana aysan ka hadlin intii xiisadda ay markaa taagneed hase yeeshee shirka ay maanta ay ka qaybgaleen horey waxaa u taageeray ra-isul wasaaraha madaxda maamulada puntland iyo sidoo kalente jubbaland siciidani iyo axmed madoobe isha ayaana lagu hayaa waxyaabaha markaas shirkan natiijadiisa ee noqon doonto iyo sida markaas waxyaabaha ama qodobada la isku raaci doono haddii wax kabedel lagu sameyn doono heshiiskii toddobiiy tobankii setember iyo haddii kaleba waxaana madaxda inta badan ku sugan muqdisho hadba la sheegay inuu wato madaxda nimbe in qodob uu halkaasi u tagay ama markaas u joogo si markaasi waxyaabaha uu danaynayo wax looga qabto haddii markaas ay dhacdo in min hal deegaan doorasho lagu soo kabo ama min hal magaalada ay noqon doonto mid kale oo wax kabedel lagu sameey haddana heshiiska u ahaa in doorashooyinka ay ka dhacaan min markaas laba magaalo oo maamul goboleeda ka mid ah madaxweyneyaal qaar ayaa daneynaya in markaasi deegaan doorashooyinka lagu soo kabo hal magaalo waana madaxda markaas hirshabelle jubbaland iyo puntland oo la sheegay in caqabado waaweyn ay ka heystaan magaalooyin qaarkood oo aysan markaa tegi karin sida hirshabelle madaxweynaha cali guudlaabe beledweyne waxaa markaas ka taagan xiisad aada u weyn oo si weyna looga soo horjeedo maamulka uu hogaaminayo halkaas tan iyo markii la doortana uusan weli tegan halkaa shakhsiyaad ku suganay ay sheegayaan inuusan imaan karin doorasho in halkaas aysan ka dhicin inkastoo cadaadaysi waaweyn la saarayo si halkaas uu ku tegi lahaa doorasho halkaas ay ka dhecleen qodobada uu wato ayay qayb ka tahay ayaa leeyahay oo dadka markaasi falanqeeya arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa markaas sidaas hadalka u dhigaya haddaba afayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimo ayaa wararka ugu dambeeyey faahfaahin ka bixinaya shirka maanta ka furmay muqdisho
bismillahi raxmaan raxiim maanta magaalada muqdisho waxaa si rasmi uga furmay shirkii golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed oo uu shir gudoominaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda shirkan oo ay ka wada qaybgalayaan madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxa uu ahaa shirkii uu iclaamiyey ra-iisul wasaaraha waxaana looga hadlayaa arrimaha la xidhiira dardargelinta doorashada hufnaanta doorashada iyo sidoo kale sidii doorashada ee loo jadwalayn lahaa islamarkaana maaragtay loo qaban lahaa doorashaduna dalka ay ugu noqon lahayd tii maaragtay looga gudbo xaaladan waxaana inta shirka uu socdo guddiyo kala duwan ay la kulmi doonaan golaha wadatashiga qaran dadka u qorshaysan inay la kulmaan waxaa ka mid ah daneeyaasha maaragtay arrimaha doorashooyinka oo ay ka mid yihiin wakiilada beesha caalamka waxay sidoo kale la kulmi doonaan midowga musharaxiinta maaragtay xubno matalaya waxay sidoo kale la kulmi doonaan qaybo ka mid ah bulshada rayidka si ay u dhegaystaan maaragtay kala soo jeedintooda la xiriirta doorashooyinka marka shirkan runtii waa shir aad u ballaaran oo aan filayno inuu maaragtay soo gabagabeeyo arrimaha la xiriira iyo arrimaha ku gadaaman guud ahaan sixitaanka doorashada ra-iisul wasaaruhu iyo dhammaan golaha wadatashiga qarankan waxaa ka go-an inay shirkan ka guul gaaraan sidoo kalena lagu xaliyo oo diiradda lagu saaro haddii uu jiro meelo lagu kala arag duwan yahay marka waxaan rajaynaynaa shirkan inuu noqon doono mid guulaysta oo ay maaragtay ugu dambayntii ka soo baxaan qodobo wax ku oolah hufnaanta doorashada iyo in doorashadu ay sii socoto
cana weeye adduunku astaan gaar ah lahaado marna aan la ilaabin caanaha infakeesh anfac weeye dhallaanka borotiinna ku idlaaday waa u caafimaad ubadkaaga marna waa u caanee sii caanaha infakee weligaa uurka ku hay ubadkii maalin la siiyo ogaalkaad ka kastaayo aqoontu waa lambar kow caanaha infakeer awoodday koriyaanoo addimahay dhisayaanoo jidhka waa u adkaanoo fitamiinha ku ekoone ubadkaaga la ogow caanaha infakeer odaygii waxgartiyo hooyadii caqli lehba ilmaheeda u doonto aqalkooda u dhoobta caanaha infakeer caanaha infakeer carruurta mar waa u caano marna waa u caafimaad caanaha infakeer wan waxaa loogu talagalay carruurta ka yar lixda bilood waxayna la gaar yihiin awoodsii ku jaango-aan carruurta sabiga ah infakeer tu waxaa loogu tala carruurta daadooda u dhexayso lix bilood iyo labayo toban bilood ama halka sano waxayna la gaar yihiin awoodsiin ku jaango-an ilmaha socodbaradka ah infakertri waxaa loogu talagalay carruurta ay daadooda u tahay halka sano ilaa saddex sano jirka waxayna la gaar yihiin awoodsiin ku jaango-an carruurta soo koraysa ee cuntada caadiga ah cunaysa caanaha infake waa caanaha haysta aqoonsi caalami ah waxaana soo saartay shirkada salaahe faransiis ah kuna taal wadanka south africa caanaha infake waxaa wadanka idinkanta shirkada markis general trading company waxayna ku taallaa suuqa weyn ee bakaaraha gaar ahaan isgoyska galax dhabarka dambe ee maqaayada sham caanahan waxaad ka heli kartaa dhammaan subarmarkeedyada iyo dukaamada kugu dhow wixii faahfaahin iyo macluumaad taariikh kala xiriir eber lixal saddex soddon iyo saddex soddon iyo sagaal sideetan ama eber lixal toddobo afartan iyo sideed lixdan iyo laba sideed iyo afar bulsha balanta dhawaa caanaha caruurta ugu wanaagsan adduunka caanaha infake
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kaley sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaanay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeka waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
labihii hore ee barnaamijka wareeg wararka afar labaatanka saac raadde hadalsina magaalada muqdisho aad degeysanaysaan akaatin dhegeystahay magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan waxaa weli ka taagan xiisad dagaal oo u dhexeysa ciidamada maamulka hirshabeelle iyo markaas ciidamo la magacbahay badbaadada hiiraan ay kala hogaaminayaan jenaraal xuud iyo sarkaal lagu magacaabo nuur dheere oo labadii maalin lasoo dhaafay halkaas dagaal xoogle kula jiray ciidamada maamulka hirshabeelle waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhamiishii dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac inkastoo dadka shacabkana ay waxyaalo ay soo gaareen maadaama lagu wada dagaalamay xaafadaha ka tirsan magaalada beledweyne si gaara xaafadda kooshan lagu caabo siduu kusoo warmay waryaheena wasaf cali cadow oo magaalada beledweyne ku sugan waxa uu sheegay in ay weli socdaan dadaaladu markaas lagu doonayo in xiisadaasi lagu qaboojiyo inkastoo maamulka gobolka hiiraan ay si adag uga hadleen arrintaas gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeti cusmaan oo jirid ay ku qabtay magaalada beledweyne ayaa sheegay in magaalada shanta galabnimo iyo bar wixii ka dambeeyay ay bandow tahay ciidamadana ay sugayaan ammaanka magaalada guud ahaan sidoo kalena wuxuu sheegay in howlgalka ilaa uu kasoo afjarmayana aysan jirin cid laga aqbali karo inay qaado tallaabo tallaabo markaasi ka baxsan amniga iyo wax walbo markaas xaqad u keenaya si guud gobolka hiiraan sidoo kale dhinacyada kale ee markaas dagaalka kula jira maamulka hirshabeelle ay horkacayaan sarkaalkan lagu magacaabo nuurdheere iyo jenaraal xuud oo si weyn loo ogyahay in uu kasoo horjeedo maamulka uu madaxweynaha ka yahay hirshabeelle cali guud abu xuseen oo tan iyo markii lagu doortay magaalada jowharna uu sheegay in doorashada ay tahay doorasho aan marnabo ku dhicin si cadaalad ah islamarkaana la keensaday magaalada jowhar siduu hadal ku dhigay waa jenaraal xuude taa habedalkeedan magaalada beledweyne ayuu ka samaystay fariismo iyo sidoo kalente ciidamo asi u daacadda halkaas oo dagaallo iyo sidoo kalente xiisado halkaas uu ka abuuray islamarkaana magaalada ay gashay qalqal amni oo si weyn looga dareemay jenaraalka ayaa ku doodaya in magaaladu ay tahay mid markaasi degaan ay ammaanka ayaga sugayaan hase yeeshee maamulka iyo si guud madaxda maamulka hirshabeelle ayaa arrimaha shaqodil si weyn ugu soo horjeeda oo ciidamo halkaasi geeya xiisadda waxay ka bilaabtay dhowaan gudoomiyaha gobolka hiiraan kolonyo ula socday ayaa weerar dhabagal ah waxaa ku qaaday sarkaalka lagu magacaabo dhur dheere iyo ciidamo taabacsan halkaas oo isku far saareen khasaare kala duwanna uu ka dhashay haddaba jenaraal abuukar warsame xuud oo ka mid ah markaasi dadka ku sugan mas-uuliyiinta ku sugan hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne si gaarna ay uga mahaqaataan ciidamaha si daacadu ah ayaa dalson ugu warramay xaaladihii ugu dambeeyey magaalada beledweyne dhaqdhaqaaqa ay ka wadaan waxa ay sulugsan yihiin sidoo kalena waxa uu jenaraalka carabka ku adkeeyey inay dhisi doonaan maamulka madax bannaan hirshabelle wareysigaa soo socdo oo aan la yeelnay ayuu sidan ku bilaabay
magaalada xaaladda ka abuuran aad u ballaaran oo xaalad dagaal ah waan garta marka diiwaan maamul isku sheega oo annaga aan ixtiraafsanayn oon gaadacnay ayaa waxay isticmaalayaan ciidamadii federaalka taasaysan xaq u lahayn inay isticmaalaan yee tahay cidda ciidamada federaalka isticmaalaysa cali jeyti iyo dabageed caddeyn ma u heedaa in ciidamada dowladda federaalka ay isticmaalayaan oo weerar idinku soo qaadayaan caddeynteeda mana wadaagi kartaa caddeynteedaan ku siinayaa taliya guutadaaba weerarka ku jira waan garta iyo ciidamadiisa maxay tahay iyadoo iyadoo sharciga ciidanka uu yahay inaan qabiilo dagaalamayo dhex gelin marka waxa dagaalamaya waa qabiila maahan marka ciidamo dowladda iyo ciidamo markaasi adiga ka amar qaatay iyo shakhsiyaadka halkaa jooga maya waa ciidamo hirshabeelle ah oo garabsanaya ciidamadii federaalka ah aysan xaq ugu lahayn iyo kacdoonka waa waayahay ma- dagaalka maxaa keena marka maxaa la isku hayaa jenaraale adoo faahfaahin ka bixinaya sababta dagaalkaas halka ugu soo laalaabtay magaalada beledweyne maxay tahay wallaahi waa kuu sheegaynaa annaga xaggaa naga maqan intaas aan ku qaylinaynay cid nagala hadashay iyo cid nagala heshiisay midna ma jirto waxaan u aragnay marka eh, dhibaato loo dhan yahay inay tahay inna lagu sameeyo haddii federaalka tahay iyo haddii kaleba waan gartay waayahay matadaas ayaa nidhi ma ogolin waxaan la soconaa n n jenaraal abuukar in aad magaalada beledweyne aad ku sugan tahay adiga iyo ciidamo markaasi ka amar qaata oo waqtigii madaxweynaha hadda hirshabelle madaxweynaha cali guudlaabe doorashadiisii aad si weyn ugu soo horjeeda ilaa haddan aad ugu soo horjeedo xiisadahan maalmahanba way degneedo magaalada si caadi bay hoosha ku socotay marka labadan maalin iyo daraad iyo maanta wixii ka horreeyaba marka waxaa la arkayaa in magaaladii bandow ee maamulka ay kusoo orgeen qallaasa ciidamadii dowladda iyo ciidamadii kale markaas idinku aada hogaaminayseen ay dagaalamayaan marka haddii wax la sulugsan yahay maysan ahayn in arrintan si eh, xalkeeda la galo oo mas-uuliyiinta ee qusada lala hadlo annaga xalkeed waa ogolayn in la galo laakiin dhinacooday ka socon weysa yaadda la hadasheen oo aada ka aragteen in arrinta dhinacooda ka soco weysa oo idiin soo gudbiyey dowladda federaalkaan iska aragnay kuwan kale dad la dhistay oo macmil oo la sameeyey wa marka wax lagala hadlaba meesha kuma jiraan ninkii samaystay aa mudan in lala hadlo waxaan keenoo la yidhaahdo naga daawaxan yee taha marka cidda samaystay aada oranayso cidda samaystay waa federaalka wa federaalka ma kala hadasheen marka sida aada arrintan u wajihaysaan mar haddiiba federaalka aad sheegtaan kala hadasheen maxay tahay dagaalka marka
maya hadda arrinta waaba isbedeshay oo meesha qabiilaa kusoo gurmaya niman abgaalaa kusoo gurmaya taliyayaasha jooga waa abgaal xasan dhicisow iyo taliyadishe marka waxaan u aragnaa kursasho ama qabsasho wax la yidhaahdo inay abaabulkooda uu ku jiro midaas annaga waa caddeyn uma heno jenaraal xuud in meesha waxa ku dagaalamayaan ee shakhsiyaadka kada aad sheegtay ay yihiin taas caddeynteeda ma heno laakiin waxaan aragnaa in maamulkii ciidamo horkacayo ay sheegeen in rag maleeshiyada ay soo weerareen oo dagaalka kusoo qaadeen oo sida aan ogeyn kolonyadii gudoomiyaha galbinaysa weerar lagu qaaday marka miyaysan ahayn taas in laga fiirsado oo aad halka aad weerar lahedeen maamulkii aad la dagaalanteen al-shabaab
soomaalidu waxay ku mamahdaa nin aan waxba ogeyn ilaa waa cadaabi arrinta annagaa dhex joogno ujeedno aragna marka meeshaan maamul ma joogo meeshaan maamul hadduu joogo dadka haddaba ha isku qabtaan waxay aadaan al-shabaab burca la aadaa awal maamulkaa sheegaysid marka Haye.
intuu meesha yimid oo burcada oo xadaya oo dadka waxooda dhacaya ayaa meesha jooga marka asagii laftigiisa cogdad kaba ah hadownan oo dadka xadaayo soo cadaaladdaa ga talin karaa waan garta marka goodan ay leedahayna caddeyn kama hayno caddeyntooda anaa hadda faraha kaa saaraayo oo ah yacni boqol nin oo ciidan oo abgaal oo la keenaa joogta waan garta intaysan ka badnayn waxaa jooga xasan dhicisow iyo tiradishe gobolkii dhan kuwa ay sheegayso maamulkaa leeda xataa gacanta kuma jiro ayagaasaa laga amar qaataa kaasina waxaan diidanayn waaya annaga qabiil qabiil qabsan kara ma jiro laakiin waxa la isku hayo halkaas ma ahayn oo waa nidaamka halkaa ka jira haddii aad sulugsan tihiin keliya waxa in madaxweynihii iyo eh, dadkii kale ee arrintan khuseeyay gudoomiyihii inaad la hadashaan mayaysan ahayn marka in aad aad idinka falcelin oo dagaal aad samaysaan madaxweynihii waayo ninka fidnada wada aa sheegaysid aniga madaxweyne nooma ahayn soo asagaa hirshabelle madaxweyne ka ah oo sharci ku yimidoo doorashadiisa ay ka dhacday magaalada jowhar
sharciga ku yimid adheen ummadda soomaaliyeed iyo adduunka waa laga ogyahay gacan kurinaysa inay yihiin haddii aad in sharci ku imaanin marka waxaa foolxumo ah waxaad u jirtid ood arkaysid oo xaqdarar lagu dhisay oo beenbeen lagu dhisay oo ummadda soomaaliyeed lagu dhibaataynayo inaad jid u samayso adigoo wariye ah beenna adeeg kugu dhacay laakiin generaale waxaa hadda aan indhaha laga qabsan karin in hirshabelle hadda madaxweyneheda cali guudlaaba uu yahay ma aha waan gartay mana u aqoonsanin mana dooran annaga marka adig maa nagu dhijinayo annaga markaa leedaha idinku waa gooye anagoo reer hiiraan reer hiiraan miyaysan hirshabelle ka tirsaneen reer hiiraan kuwa ka tirsan waa dabagalfiyo wa dadka lacagta lasoo siiyo la kiraysta wa badankoodana waanwa dhaalanba hiiraan magacun bay wadaagaan bas haddii adigu aad galeen meesha hiiraan waa hirshabelle koley waa hadda sida hadda lagu wada dhisay weeyaan marka haddii aad leedahay ma aqoonsanin sidee baad doonaysaan hiiraan state baan dhisanaynaa hirshabelle ka madax bannaan waa gobolkan waa gobol qadiima waa gobol soomaaliya oo dhan ay taqaano waa gobol innaba aan la hor istaagi karin soddonkii sanana hoos ugu socday sidee ku hirgelinaysaa waxaa loo qaatay marka maadaama soddonkii sano aan hoos u soconnay oon horumar jirin in nala qabsan karaba marka taas waa riyo waxaasoo dhan ayaan u taagannahay inaan nidhaa waxba kama jira maamulka laakiin waxaa idinku eedeynayaa in aad la shaqaynaysaan nimankan kale ee dowladdii iyo maamulka kasoo horjeedaya al-shabaab ma jirtaa anaga anaga al-shabaab ma ahayn lamana shaqeyno lamana shaqayn doono nin garanaanahay anagu halkee ku sugantahay marka magaaladii banaankeedi baa joogtaan idinkii la rabay inaad aad la dagaalantaan baa leeyahay waaba garab baad siinaysaan marka eedeymaha noocaas oo kale aan idiin soo jeedinayo soo wax meesha ku jir maaha
horta eeddaas waxaa soo jeediyey waa kuwii beenoogayaasha ahaa oo runtaba aqoon been haddii la sheegana been waxay leedahay shaad ma leh wax lagu caddayn kara ma jirto waa taqaanaa maamuladan waa maamulo ku dhisan been iyo khayaano iyo dadka inaan daacad loo noqon marka annaga nin qaranaa nahay nin al-shabaaba maahi hal sanaa meesha joogay al-shabaab waa laxuli waaye hadda markay jabeen miyay ku marmarsoonayaan waa al-shabaab taas waxaan ka leeyahay ciddiisas la tahay ayagaa la-ah al-shabaab sababta waxa waaye dadkii ayaga hoos joogay ay ku lahayeen maamulaan ku nahay ay u cadaalad fali waayeen markaas cadaaladda waxaa loo aadaa al-shabaab iyo booco waayahay nin generaal waa ka oo aqoon-yahan ah marka aqoontaadii miyee in aad dagaal geliso miyaysan ahayn in laga baaqsan karo oo wadahadal lagu dhameeyo wax walboo jira aqoonteen annaga ma dagaalgelin oo nalala dagaalamay markii aan aragnay magaalada meeshaan ka joognay in nalala dagaalamay oo dagaal habeen soconayo oo ka dhacay kadib waxaan door bidnay inaan magaalada aga baxno oon dadka lagu dhex dagaalamin oo aan tagno guulaha yagi intay noo soo raacaan aan banaankaas ugu wel ayadaasaan samaynay waayahay generaal xuudow ugu dambeyntii markaa hadda magaaladii baad ku sugan tihiin dabcan maxaa dhaqdhaqaaqa duudaan oo aad doonaysaan
annaga waxaan doonaynaa hiiraan state inaan dhisano
waayahay xaalku muxuu ku jiraa marka
xalka wuxuu ku jiraa inaan madax banaan inaan helno gaarna u istaagno
kaasn wuxuu ahaa jenaraal abuukar warsame xuud jenaraalka gudoonsan ee ku sugan magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan si weyna ugu soo horjeeda maamulka hirshabelle ayuu kaasi aha barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraadaha dalsan ee magaalada muqdisho ugu warmayay xaaladda iyo waxyaabaha ay markaasi suruugsiyihiin iyo qorshahooda ka dhanka ah in ay dhisaan maamul ka madax bannaan hirshabelle sida uu asigu hadalku dhigay dhinaca kale taliyaha qaybta toddobiy labaatanaad ee ciidamada xoogga dalka jenaraal tiriidisho oo shir jaaga ku qabtay maanta magaalada beledweyne ayaa waxa uu digniin u diray cid kasta oo doonaysa in ciidamada xoogga dalka ay weerar kusoo qaado in ay iska in markaas ay ka hortegi doonaan islamarkaana ay iska difaaci doonaan ciidamada xaqana ayuu u leeyihiin buu sheegay sidoo kale wuxuu tilmaamay inaan laga aqbali doonin cid kasta oo amni iyo qalqalgelin ka wada magaalada baladweyne xarunta gobolka hiram darnaadareedisho marka hore ilaah baa mahad iskale marka xiga waxaan rabnaa inaan ka hadalno waxyaabaha meelahan ka- ka jiljira be- beledweyne iyo meelahan waxaan leenahay markaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan qaybta toddobiyo labaatanaad waxay u taagan tahay difaaca qaranka soomaaliyeed iyo dowladnimada waxay u taagan tahay eh, maxaan ku idhahdaa dhowrista dadkeeda waxay u taagan tahay ciddii dhibaato ku wadda dadkeeda inay ka qabato Een, sidaas darteed een, ma ahan eh, maxaan ku idhaahdaa waxyaabaha qaar eh, inaan inay ka dhex shaqayso difaaca gudaha ee marka loo baahdo qaybta toddobilaatanaad ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed codsi walba oo uga yimaada hay-adaha amniga ee gudaha Ee, guud ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa inuu ka jawaabaa hadduu yahay codsigaasi codsi maxaan ku idhaahdaa cadaawad oo cadow soo dhex galay ummadda soomaaliyeed dhexdeeda oo cadowga bannaanka lagula diriraya taa markaan halkaa uga tago qaybta toddobilaatanaad waxay ka shaqaysaa ee, matabaan ilaa iyo maxaan ku idhahdaa meesha la yidhahdaa ceel cadde ilaa iyo maxaan ku idhahdaa aaggaas oo dhan shabeellada dhexe iyo hiiraan maahan ee, qayb qarsan maaha taliskeeduna wuxuu ku yaalaa degmada buulaburt halkan waxaa degan guutada shanaad qaybta la- toddobilaatanaad ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed waajibaadka ay u degan tahay waa di- ee, difaacidda iyo maxaan ku idhaahdaa sifaynta cadowga argagixisada ah ee al-shabaab ummadda soomaaliyeed maanta cadowga ay leedahay waa al-shabaab ma ahan ee, cadow kale oo gudaha ku jira Ee, maxaan ku idhaahdaa cadow kale oo bannaanka ama dowladan lagu soo duulay meeshaan ma ma hayno xuduudadeenna waxaan la dagaalamayna waa argagixisada al-shabaab waana la dagaalami doonaa dowladda soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeedna waa dad caqiido leh qaran caqiido leh caqiidadiisuuna difaacaya difaacaya ee caqiido laga soo safriyey meelaha kale oo maxaan ku idhaahdaa khawaarijtu ay wadato marnaba ka raalli noqon maayo saas darteed iyadoo obereshinadii iyo howlgalladii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waajibaadkoodu ahay iyadoo la fulinayo loona tallaabo qaaday horena loo fulin jiray haddana loo tallaabo qaaday ayaa waxaa dhibaato ay ka dhacday ciidan kolonyo ku jira oo qaybta toddobilaatanaad guutada shanaad qaybta toddobilaatanaad ah oo howlgalkiisa iyo obereshinadiisa u socdaa xabad lagu bilaabo waxaa ka sii horreeyey guddoomiyihii gobolka kolonyo ku jiro xabad lagu bilaabo dadka qaarna ay leeyihiin eh, eh, xabadda iyagaa bilaaba taasi maahan alla ka cabsi maaha qof walba eh, maxaan ku idhaahdaa eh, inuu maxaan ku idhahda walaalkiis u run sheegaa laga rabaa annaga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dadkan ka dhalanay ma- meel kale kama iman soomaaliyanna waa naloo run sheegi karaa waana gar qaadanaynaa weliba laakiin ciidankeenniyoo shaqo u socda in xabad lagu bilaabo ee guddoomiyihii gobolka iyo maxaan ku idhaahdaa iyo iyo hay-adihii kale ee ciidamada qalabka sida ay ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed ee kolonyada ku jira ay u soo gurmadaan misena maxaan ku idhaahdaa waxyaabaha qaar la sheegahay ma qurux badno waxaan leeyahay eh, dadku waxay leeyihiin dhaqan dhaqanka eh, maxaan ku idhaahdaa hirshabeelle waxaa ugu sarreeya maxaan ku idhaahdaa eh, ugaaskaa ugu sarreeya iyo imaamka iyo ayaa ugu sarreeya iyagaa laga rabaa marka inay wixii dhaqana ay galaan wixii siyaasad ah annaga siyaasad shaqo kuma lihin laakiin haddii siyaasadda uu ku soo duulo al-shabaab waa iska qabanayna waa muhiimtaas ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aad uu uga xun yahay waxyaabaha meesha meelaha ka jira waxaan leenahay wixii siyaasadana siyaasadda ha xalliso wixii maxaan ku idhaahdaa ee dhaqanana dhaqanku ha xalliyo waxaan aad u ixtiraamaynaa ugaaskeenna sharaf- sharafta badan waxaan leenahay dad yahow aan ka wada dambayno een, dhaqankeenna iyo dadka aad idinku idmateen oo siyaasaddeena kugu jira taasaan idin leeyahay Ee, ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna cidda waddadiisa asagoo u socda cadowga ummadda soomaaliyeed cidda waddadiisa hor istaagtay ee xabadaysa wuu iska dhicin waan isdifaacaya xaqiiqda waaye taas haddana waxaan idiin sheegaa weliba haddaan haddana aan dhaqaaqi rabnaa oon shaqo qabsanaynaa shaqadaan qabsanayna idinkeeda kalama tashanayne waddada nooga hor leexda taasaan idin leenahay tan kale waxaan rabaa culamaa udiinka degmada beloweyne in ay wax sheegaan nagama dhega yaree inay wax sheegaan iyagaa maxaan ku idhaahdaa indhihii dadka ah iyagaa caqligii dadka ah inay wax sheegaan iyagaa aqoontii xagga rabbi nooga timid ay ku jirtaa iyagaa maxaan ku idhaahdaa wasaayadii saaran tahay inay waxay xun ay dadkan ka qabtaan iyagaa laga rabaa
fariin muhiima waa faallada iyo faaqidaada shirkadda sagal holselaris
shirkadda sagal wholesalers waa shirkad ka tilmaaman shirkadaha ganacsi ee dalkeenna ujeeddada ugu weyn ee shirkadda sagalna waa in qofka soomaaliga helo badeeca u qalanta oo taya leh shirkadda sagal wholesalers agabyada ganacsi ay dalka keenaan inay yihiin kuwa tayo wanaagsan leh lana hubiyo waxtarkooda waxaa u qiray macaamiisha isticmaasha badeecooyinka shirkadda shirkadda sagal wholesalers waxay had iyo jeer ku dadaalaan gaarsiinta shacabkeenna agab waxtar iyo faa'iido u leh waxaanay shirkadda sagal wholesalers meesha ka saareen baahidii loo qabay agab tayo fiican leh shirkadda sagal waxa aad ka helaysaa saabuunta iyo oomada caanka ah ee b ee looga haray nadaafadda dharka iyo jirkaba shaambadii timaha ee shine anglow firdhi malaasta oo hadda lagu soo kordhiyey noocyo hal liitar iyo nus liitar ah indomi dhadhan macaana cabitaankii qarnigan ee maamiyo isku filan iga dheh saabuunta white balancy iyo qaar kaloo badan dhammaan agabyada sagal wholesalers waxa aad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow ama isla shirkadda sagal oo xarumo ku kala leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro sarifyaraha ama wac nambarka gaaban ee afar afar shan shan shirkadda sagal tayada waa muhiim
iisho maamiyo macaan badana u mac cabitaanadan arkay waa cabitaan budo ah oo aad khasanayso weliba waa ku qaso laba liitar oo biyo ah maamiyo mwah! sokortiisana wuu wataa sidaas ayaa isku filan loogu bixiye cabitaanka maamiyo horta maxaad ku dooratay dhadhan macaan isku dheelitiran carab kuna jeclaado shid iska dheh weliba ku darsoo maamiyo da' gaara ma leh qof yar iyo qof weyn wuu ka dhexeeyaa waadna dhihi kartaa isku filan shib iska dheh maamiyo qof helaa cabitaan helay shib iska dheh waana mid kaloo ay kuu keentay shirkadda sagal shib iska dheh waxaad ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo kugu dhow ama ugu hagaag shirkadda sagal wholesalers oo xaruumo ku kala leh bakaaro qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro agarka sarfiraha ama waac lambarka gaaban ee afar afar shan shan sagal tayadu waa muhiim
shaambadee shaambada qarnigan ma emeron shaambo oo hal liitar ahbaa yes laakiin sideed ku ogaatay emeron shaambo waa la hubaa tintii lagu mayro midabkeedu dhalaal iyo madow indhahana jeclaysta eegmadooda tintii lagu mayro emeron shaambo jajabiyo agoolmaafish quruxdeeda waadix dhagdhag emeron shaambo waa hal liitar waana mid kale ee kuu keentay shirkadda sagal shaambada emron waxa aad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow ama shirkadda sagal wholesalers oo xarumo ku kala leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaro agagaarka sarifyaraha ama waa nambarka gaaban ee afar afar shan shan sagal tayadu waa muhiim
faisa faysal halkan soo fadhiiso marxaba iga hoo farxadaada
caraf badanaa saabuunta white balancy saabuunka weyn fred wasaqda jirka way ka dhammaysaa war fiican dheh qubayska kadib korkaaga qurux fariid waa saabuun caan ka ah dunida fariid marka aad white balancy ku qubaysato ku mayrato wuxuu jirkaagu dareemayaa raaxan nadaafadeed fariid midabkaagu wuu ifayaa war fiican dheh white balancy saabuun iga dheh iska keen heekaartoomo fariid dhaldhalaalkii nadaafadda waan jecelahay fariid saabuunta white balancy yaan gurigeena laga waayin war fiican dheh fariidaa tahay saabuunta white balancyna waa mid kaloo kuu keentay shirkadda sagal fariid waxaad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow war fiican dheh ama shirkadda sagal wholesalers oo xarumo ku leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro qaybta sarifka ama wac nambarka gaaban ee afar afar shan shan shirkadda sagal tayadu waa muhiim
habeen dhexe barnaamijka wareega ayaan isa soo gaarnay saaxiibayaal hogaamiyaha xisbiga ucid faysal cali waraabe ee somalilan ayaa eedeymo waaweyn u jeediyey madaxweynaha maamulkaas muuse bihi cabdi isagoona sheegay in uu markaasi haddii uu qaban waayo doorashada wakhtiga loogu talagalay uusan madaxweyne kasii ahaan doonin somalilan hal habeen siduu hadal ku dhigay shir jaaad maanta u qabtay magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan ayuu faysal cali waraabe eedeymaha arrimahaas la xiriira u jeediyey madaxweynaha somalilan muuse bihi cabdi
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي ما هضله سبحانه وتعالى إلهي بكليقي ما هضله waxaan marka hore aan jeclahay inaanu ummaddeena u ducayno jidaal adag baa jira meelana abaara laga soo sheegayaa ilaahay subxaana watacaala roob deg deg ah oo raxmaad leh ilaahayna siiyo ummaddeena siiyo soo waraabiya ilaah ka baraynaa waqtigii aynu gurman lahayn aynu adduunka u qaylo doon lahayn aynu dalkeena u gurman lahayn buu buuqina geliyey ilaahay subxaana watacaala abaarta haynaga qabto iyo wixii mudaro inoo wataba waxaan jeclay maanta inaan u muujiyo shacbiga reer somalilan afartii saneyna dhaafay ee madaxweyne muuse dalka taladiisa gacanta u hayay wixiina soo maray waynu is weydiinaa xaguu dalku maraya afar sane ka bacdi maxaa dhibaatayna soo martay maxaa khayrina soo maray maxaa horumarina soo maray madaxweyne muuse biixi saa ogtihiin waa ogtihiin doorashaduu ku yimi doorasho waxay ahayd soomaalida markii hore kala qaybisay oo qabiil ku kala qaybisay muran baa ka dhashay alxamdulilah rabi alcaalamiin murankaa annagaa soo afjarnay marka annaga xusbi ahaan aanu ogolaanay doorashadii si kasta ha ahaatee aan danta qaranka eegnay markii u dahoreysayba madaxweyne muuse wuxuuna geliyey dagaal tugaraqa oo laga tashan reer yaroo meel iska fadhfadhay inaga dhigay inala simay erigii somaliland iyo puntland baa dagaalamaysa oo ceeb inagu ahayd intii ka bacda waxayna geliyey murankii caare oo jiitamay jiitamay jiitamay jiitamay oo mararka qaarkood haddaanu waxyaalahan ku wada hadalay aan soo qori lahaa ama ku sheekeen lahaa somaliland aan maanta wada fadhideen taas maxay ku dhammaatay waatii naga galaafatay sudaankii nabadda maxamed xirsi qani sudaan maxamed xirsi qani ee dhiig ku kacay dhiigu ilaa maanta u buko waxaan dan la galnay arrintii ilaa naxariisee khaatumo cali khaliif ilaah naxariista oo heshiisaan la galnay oon seexnay aniga iyo afar wasiir la dhammaysanay ayaanu soo mari kari weynay inuu heshiiskaa maray calina waa kii naga galaabto ilaahu naxariis waxaan danoyna geliyey tii commissionka oo si qayaxan uu ku soo magacaabay xubnihiisa xubno aan waafaqsaneen shuruucdii iyo xeerkii commissionka laba sannadood iyo badh ayuu halkaas inaga khasaariyey waxaan wadnaba waataanu sii wax kasta u sii daynay ilaa maalintu qabtay muuse dalka shacbiga reer somalilan wuxuu ku bilaabay cunfi qabiil kala qaybsi iyo tamar daraan aan dalku istaagay oo wax shaqaynaya disfactional institutioniski way baaba'een waxaan xafiiskiisa ahayn oo dalkaa ka shaqaynaya ma jiro madaxweyne muuse wuxuu ku kacay oo ogolaaday inuu afar sannadood deegaan aan sharci loo kordhin inuu fadhiyo markaan ku idhi sharci kuma fadhiya deegaanka kala dir wuxuu igu jawaabay shiciirba toban sano fadhiyey madaxweyne ku-xigeenkan alfred wuxuu ku yidhi shiciir berigii waa loo kordhiyey deegaankaas waxbaa loo macmalay ficilkaa qabiyey ayaa muuse uu dalkii geliyey muuse wuxuu bilaabay inuu aflagaadeeyo beelaha qaarkood waxaa hadda beelaha bariga ama hadda beelaha taageeri jiray waddani wuxuu yidhi habeenaa guugoodnaha cunfi iyo eex ayuu bilaabay muuse wuxuu hirgeliyey in maanta baarlamaankii tobanka sane sharci darada ku fadhiyey inuu ilaa maanta mushahaar qaato dadkayna ogtihiin hasey ku nool yihiin laba milyan oo dollar oo mushahaarkooda ayaa ugu qoran ilaa markii waktiga dhamaaday maanta labada milyan waxay noo tari lahay biyo dhaamiskaanu gelinaya muuse wuxuu sameeyey risafal buu sameeyey dowladnimo halkaasuu ku rifay wasaaradihii beelaha hareero lahaayeen oo markii hore wax tabanayay ayuu diirka siiyey uu ku soo ururiyey awooddii beelo khaasa oo beelaha dhex ah muuse intaa waxaa ka daran annagoo saa u arkina inuu sharcigii iyo distoorkiiba ka tegay ayaa xeerkaa la soo bilaabay laba kun iyo koob iyo labaatankii horaantiisi xeerkaasi inuu soo dhaafo haddaynu dad nahay ummad nahay dal eegisa iyo qaran eegisa inuu soo dhaafo baarlamaanka ma heen leanna wuxuu ka soo horjeedaa distoorka wuxuu ku jeeda waa qaran dunsi ayuu ka soo jeeda muuse waan ka wada hadalnay bishii abril wuxuu iigu sheegay igu yidhi qaar bahalkaasi guurta ayaan ku joojinaya maaha mid ku qalma oo dee toos doorasho toosa oo asxaaba wax suuragala maaha asxaabtii hore marka la furiyo waxaa loo tartamaa amba deegaan amba baarlamaan distoorka ayuu si toosa uga imanaya madaxweynuhu markii haddana lagu soo cogsay ee lagu soo tahaantuqiyey wuxuu ballan ka qaaday uu yidhi kaasi waan celinayaa warqadaas ku soo lifaaqay saddexda beje wuu ku sababeynaya sababaha aanu u hirgeli karin guddoonka cusub ayuu u soo dhiibay iga celiya bahalkan anigu gacanteyda ku seexi maaye muuse waxaa la yaab leh bahalku soo celiyey oo intaas ku soo lifaaqay sababood inuu markii doorashada ka dhacday waddani ee xilsi laga dhigay guddoomiyaha inuu tuuray oo yidhi siduu boqor yahay oo yidhi waxaad tidaahaa wasiirkiisa informationka madaxweyne wuxuu qabaa inay doorashadii inuu baag yahay magaalasa sharci kuna qudbadeeya haddana berberema ku joogay hadda waxa weeye anna waxaanu qabnaa muuse inuu distoorka iska laabay sharcilaan wadda ku wado mar hadduu sharcigii tooray hortobaan anaguna dee anagu sharcid ahaan sharci baanu ku walaalanahay distoorka qaranka ayaanu ku wada joognay beela beela kumana joogin hadduu beela beela bilaabay annaguna waxaan leenahay distoorka uu jabiyey dee anaguna waxaan ku sheegay madaxweynenimadaadii waanu ka tashanayna maanta dalka waxa weeye ragga ku taageeraya qabiil ee ku taageeraya sharci darada uu shalayta qaarkood xidhay oo sharci darada ku xidhay uu ka tanaasuliyey haddana maanta ku taageeraya qabiil haddaad ku taageertaan sharci darro madaxweyne muuse annagu ku taageeri mayno shacabka soomaaliya waxaan leenahay muuse dalkan inuu ka dambeeyo ma rabo muuse dalkan wuxuu ku celinaya afar iyo sagaashankii waxaan kula talinaya dadkiini laysku xidhxidhay ee loo diiday inay guryo dhistaan ee loo diiday inay baabuurka wanaagsan kaxaystaan ee xawaalihiina meelkiisa yaaliin ee dalkiina loo qorsheeya dad kala dejiyo muuse hadduu mar kale reer reer idin kala saarayo waxay ila tahay inaan ka tashana dalka iyo dadku ma kala maarmiya maanta hadday somalilan idinka burburiyo qabiil idingeliyo idinkoo ka liidita lixdankii oo nafsadinadii la bedelay ayaynu xamar u kala ceeran doontaa u kala dheeran doontaa anigu waxaan leeyahay shacbiga reer somalilan waa inay tala la gaadhaa la qabtaa shir wada taashi qaran oo badbaado ah madaxweyne muuse biixi maalintuu igu soo tuuray koobka dhalada waxaan ku idhi warramaaxa ayaa la xidhayaa wixii waa in la xidhaa xaq buu leeyahay waxaan haddaa la xidhayo dee haddaba noocan ciidamo samaysano haddaa bilaashaci dadka lagu xidhayo waxaan warahyaa dheh madaxweyne dalkan ma wadi kartide inoogu dhiib cabdiraxmaan saylici ah igu soo kaxay tii baan ku celin karay had maantana muuse waddankan ma wadi karo afartaa sannadood faabrikii ummadda u dhexeeyey iyo risgalkii iyo raximkii iyo waanwaag uu baaburiyey waxay la tahay caqliga keena muuse waa in laga tashadaa dalkan la badbaadiya in la badbaadiya ragga leh hadday doorasha dhici weydan cirkaa soo dhacayo haddii dowlasha dhacwada madaxweyne noqon maayo laba ninoo siiman baa noqon doonaa laba ninoo siiman ayaa noqon doonaa hadduu dastoorka alaalo kaasaa iskaa xiriyey hadduu dastoorka jebiyey madaxweyne maaha laakiin waxaan leeyahay caqliga reer shaqey muuse dow waxaanu helnay magac baanu helnay doorashooyinkii adduunkaa nagu soo afhaya khayr baa soo socda khayrkaa haddaad leedahay ka hortag ood leedahay horaan un sheegaad leedahay waa dukaan aan leeyahay somalilan dukaan aan leedahay maaha dalkeenna waa ogtahay ummadeenna cashuurta laga qaado siday ku nool yihiin boqol kiiba siddeetan ayaa maalinta labaad qadada labaad ka warwara waad ogtahay tacliin waxbarasho ma bixino biyo ma bixino layd ma bixino caafimaad ma bixino waa intii dowlada u samaysnay waxaa dadku naruuri hayay nabadgelya haysteen mustaqbalay ku noolaan rajay ku noolaan rajadii waad ka dishi wataa dhallinyarteeni badnaha saxraag taagan yihin badna xamar taagan yihin maanta dalku wuxuu u baahan yahay badbaado ilaa naxariista maxamed xaaji ibraahin cigaal buu baahayay oo halkuu inaga qaaday maanta maalinteedii waa inaan isku tagnaa dalkeena ka badbaadinaa gacanta ku racan reer mas-uuliyiintaa soo daynaysa eed mikrofada u dhiibaysa dadkuunbay sii fogeynaya cunfi bay dhalinaya distoorku soo noqon kulena doorashada madaxweynaha haddaa distoorka ilaan weyday ballan waxaan kuu qaaday inaad hal habeen aada madaxweyne si ahaa twenty four hours adoo musabixiya inaad halkaa ka bixin kartid insha allahu tacaala waxaan leenahay shacabka reer somaliland aada iyo aad baanu u hambaleynayaa deegaamada cusubeed aad doortay meerada shaqeynaya waxaan leenahay faraha lagala baxo deegaanka gabiilay shirkooda ha qabsadeen xisaabtan ha keenan waxaan hambaleynayaa guddida baarlamaanka ee dabagalka hantida waxay noqotay dalkii qof qof la xisaabtanaya ma jiro qofba halku joogo ayuu xudoona ka samaynaya dalkii wuu istaagay stagnation ayaa ku dhacay ilaahayna badbaadiyo ilaahaygina badbaadin jira ilaahayna badbaadin doona subxaana watacaala ilaahay subxaana watacaala ummadeena ummad isjeclaata ka yeelo ilaahay inta xun haynaga qabto subxaana watacaala ilaah qaar wanaagis wala haynaga yeelo waxaan jeclahay inaan ku soo gonaado hadalkayga meelahan dadka waxqaradka aan lahayn maangaabka wuxuu ugu sheekeeyaa labada xusbi doorashay ka baqaya doorasho ka baqi mayno anagu ucud ahaan markii la furay tutowsan towgii waxaan la galay tartan lix urur oo wasiir ahaan jiray wuxuu ka mid yahay cumar cabdiqaali gaboos saleeman
guudahana saaxiib yeel barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadi hadalsina magaalada muqdisho waa naga intaa barnaamijkan kiisa intaan ku gurmi doono axmed cali maxamed axmed gaaji uu farsamada ku jira anigu cabdinaasir maxamed maxamuud waxaan kaga teginaa sidaas iyo nabadgelyo